golaha guud ee qaramada midoobe ayaa labaiyo labaatankii bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii meel mariyey in koob iyo tobanka bisha februaayo oo maanta ku beegan sanad kasta dunida looga dabaaldego maalinta caalamiga haweenka iyo gabdhaha sayniska iyadoo si gaara diiradda loogu saaraya qiimaha dhinacyada bulshada iyo dhaqanka ee sayniska teknolojiyadda iyo hal abuurka si kor loogu qaada barnaamijyada horumarka waara lix iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay bulshada caalamka waxay samaysay dadaallo badan oo ku saabsan dhiirigelinta iyo ka qaybgalka haweenka iyo gabdhaha hase yeeshee haweenka iyo gabdhaha ayaan weli si buuxda uga qaybgelin sayniska maalintan aya waxay diradda saartaa xaqiiqada in sayniska iyo sinaanta jinsiga labadaba ay muhiim u yihiin gaaritaanka yoolalka horumarineed ee caalamiga laysku raacsan yahay oo ay ku jiraan ajandaha sanadka labada kun iyo soddonka ee horumarka joogtada hadafka horumarka joogtada yoolalka caalamiga hadafka horumarka joogtada ee yoolalka caalamiga ee hogaamiyaasha adduunka ay ku heshiyeen sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii oo ku eeg sanadka labada kun iyo soddonka ayaa wadamada adduunka oo dhan waxay ballan qaadeen inay dhisayaan kaabayaal adkaysi leh kor u qaadaya soo saarista haloo dhan yahay oo joogta iyo kobcinta hal abuurka isku duwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabelle ee gobolka hiiraan shamse ciise aadan ayaa redio beelle uga warantay ahmiyadda maalintan iyo ka wasaarad ahaan sida ay haweenka iyo gabdhaha ugu dhiirigeliyaan ka qaybgalka sayniska
ee maalinta sayniska waa maalin muhiim ah in la xusano ay mudan tahay haa waa maalin oo maxaanku iraahaa muhiimadeedu ay aada u dheer tahay in la xuso waana maalinta haweenka iyo sayniska ee muhiimad gaarahay u leedahay waxay ka mid tahay maalinta oo maxaanku iraahdaa waxbarashada haweenka ee sayniska halkaa waxaa ku tusaya in haweenku qeyb libaaxa ka qaataan waxbarashada iyo maxaanku iraha teknolojiyada casriga ah intaba hooyo kastoo waxbaratana waxawaaye waxay aada u wanaagsan tahay hooyo aan waxbaran hooyo waxbaratay laga soo bilaabo guri aada u dhisan oo maxaanku iraa waxbarashadiisu wanaagsan tahay ayaa ka imaanaya markaad guriga wax ku barato waxaa maxaanku iraahaa aad ka fiican tahay marka aanad guri waxbarasho oo maxaanku iraa aas-aaskiisu ayna waxbarashadiisa guriga ka imaanin ayaadka ayaad ka wanaagsan tahay maxaanku iraahdaa wasaaraddu waxay maxaanku iraa naga caawisaa wacyigelinta ku saabsan haweenku kaalintooda siday maxaanku iraa loo cadday lahay ama waxbarasho ha noqoto ama saynis ha noqoto ama caafimaad ha noqoto maamulaha iskuulka almaster ee magaalada beledweyne bashiir xuseen cusmaan ayaa sharaxaya muhiimadda uu leeyahay sayniska isaga oo sheegay in wasaaradda waxbarashada looga baahan ya inay door ka qaato sidii lagu heli lahaa qalabka lagu barta sayniska xaqiiqatan maalinta sayniska adduunka waa xaqiiqatan waa maalin aada qiimo u leh sayniska maadaama uu ka mid yahay maadooyinka annaga aan dhigno sayniskan wuxuu leeyahay muhiimad weyn xaqiiqatan maadooyinka loo ka suucan yahay sababtoo ah saynisku waa maado ama cilmi lagu barto waxyaabaha nool iyo waxyaabaha aan nooleen waxyaabaha noolaa sii kala baxayo insaanka annagii xayawaanaadkii xaqiiqatan geedihii plantiskii all of these are living things weeyaan non living things waxyaabaha aan nooleen soo marka waxayna cilmi oo dhan maanta waxyaaba walba maanta lasoo iktiraaca ama wax walba maanta oo ama xayaat al insaana bilaadanka noloshiisa day lifekiisa ama rutiinkiisa oo ku jiro waa science waabe waxaa weeye markaad fiiriso nolosha bilaadanka day lifekii korontadaa soo galay scienckii caafimaadkaa soo galaayo waxaa soo galaya bilotkii waxaa soo galaya dhirtii waxaan dhihin karnaa dhammaan waxyaabaha nagu wareysan dhan oo xayaatadeena ama nolosheena dhan waa activity ka soo scienska marka xaqiiqatan aad baan usoo dhaweynaha sayniskaas marka maadada saynska la yirahdo dunyada ama wadamada hormaray waxaa la yirahda ama sayniska qaybta ka hormaray waxay leeyihiin laabab practical ah oo ardada lagu tuso ardayga in lasoo baro la tus wixii sayniska la tuso kimikadii laisku daro reactionkii qorortadii kusoo baxaya la tuso la tijaabiyo habkii oxygen iyo markii lasku daro water oo kale inta melkii lasoo qaanayo inta garaam loo baahan yahay annaga marka ma haysano qaar ka mid a gabdhaha barta sayniska ee magaalada beledweyne ayaa redio beel loogu waramay sababta ay ku doorteen iyo duruufaha haysta waa dhawaa magacayga foos cabdib cabdisalaan waxaan bartaa maadada sayniska waxay ka hadlaysaa waxyaalaha nool ee waxaa nooleen sida waxaa nooleen dhulka iyo buuraha waxaa noolne dhirta iyo xayawaanada iyo bani aadanka waxaan jeclahay inaan meel sare ka gaaro mustaqbalka insha allah ilaa iyo harjac madeed waxay u kala baxaysaa sida dhakhaatiirta saynis ay wax ku bartaan sida injineerada softweerada insha allah wax badan inaan kusoo kordhinaan rajeynaa insha allah an ahaan waxaan jeclaan lahaa sida waxyaabaha baraatikada oo ardayda aad u baahan yihin in lagu soo kordhiyo insha allah waan dhowahay walaashay xaawo magacaygu waa ilwaad shaafici cabdulaahi oo dhigata gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne iskuullada ku yaalo si qaasa waxaan u bartaa maadada sayniska ah inkastay u kala baxda laba maado laba ay tahay taasay tahay wax nool iyo waxa aan nooleyn waanu ku faraxsanahay inaan maadadaasaan barto waxaan jeclaan lahaa inaan ka noqdo dalka dadka ku nool dhakhaatiirta sida maadadaas oo kaleeto sayniska in aniga aan dhakhtirintaada ka mid ahay gobolka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ka mid ah in aan ka noqdo dhakhaatiirta ku nool waxyaalo badan aan jeclaa in lagu soo kordhiyo